أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobada aan idinku henan waxaa ka mid ah askar ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose weerarho kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada jubbada hoose ayaa bilowday howlaha qaybinta sakada xoolaha nool kuwaasi oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ka mid ah dadka ay shareecadu amartay in la siiyo sakada ee ku nool deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay horumarinta ganacsiga ayaa magaalada buurdhuxunle ugu soo gabagaboobay mas-uuliyiinta wilaayada bakool iyo ganacsatada magaaladaasi wiil dhallinyaro ah ayaa awowgiis hooyadiis dhalay ku dilay magaalada muqdisho iyadoona dhacdadaasi ay si aad ah uga argagaxeen dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan deegaanka towlo barwaaqe ee wilaayada gadow ayaa ka faa'iidaystay howlo adeegyo caafimaad oo maktabka caafimaadka wilaayada ka sameeyey deegaankaasi muslimiinta ku dhaqan dalka maraykanka ayaa si aad ah uga carooday dil dowladda saliibiyadda maraykanka kula dhaqaaqday sheekh muslim ahaa wilaayadii hiiraan ayaa ku dhawaaqday in la soo gebagabeeyey wejigii koowaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa doornimo jamcaha taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan askar ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa baktiya dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa dagaal culus oo habeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka shalambood oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose inta la xaqiijiyey bakhtigu waa saddex askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacuna waa laba askari oo isla kufaarta afrikaanta waxaana bakhtiyada iyo dhaawacyada xerada ka daabushay diyaarad herokobtar ah sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo kufaarta afrikaanta oo sii gelayay xerada kufaarta ee deegaanka bulomareer qaraxa ayaana haleelay gaari gaashaaman isagoona halkaasi ku burburay shan askari oo kufaarta afrikaanta ayaana bakhtiya dhaawac ku noqday isla gudaha degmada bulomareer howlgal qorshaysan oo xalay mujaahidiintu ka fuliyeen waxay ku dileen sarkaal murtad ah oo lagu magacaabi jiray ciilow abuukar kaasi oo murtadiinta u qaabilsanaa in lacagaha baadda ka qaado suuqa qudaarta ee degmada bulomareer dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus kala hortegay kolonyo murtadiin ah oo ka baxay magaalada kismaayo kuwaasi oo doonayay inay dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan deegaanka kaamajaroon ee hoostaga magaalada kismaayo dagaal culus kadib murtadiinta iyagoo dusha loo saariyey khasaare kala duwan ayay carareen dibna ugu laabteen magaalada kismaayo bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta calmashruuc ee degmada qansax dheere wilaayada jubbada hoose ayaa bilowday howlaha qaybinta sakada xoolaha nool kuwaasi oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ka mid ah dadka ay shareecadu amartay in la siiyo sakada ee ku dhaqan deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaas ee noo haya
sekada waa rugniga saddexaad ee tiirarka islaamka sannad kasta bisha muxaram ama sako maamulada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya waxa ay ka qaadaan dadka ay ku waajibto xoolahooda sida geela lo-da iyo ariga iyadoona la siiyo dadka uu allaha u qoondeeya ee mudan iyadoo taa uu ka duulaya ayuu maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu si toosa u bilaabay qaybinta sakada xoolaha nool deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo boqol toddoba-iyo afartan qoys ayaa ka faa'idaystay geela siddeed iyo labaatan qoys waxay nasiib u heleen in sake ahaan loo siiyo lo halka lixdan iyo toddoba qoysna la siiyey ari waxay dhammaan xoolahan qayb ka ahaayeen sakada xoolaha nool ee bixinteedu wilaayadu bilowday iskugeynta qoysaska ka faa'iidaysta saka qaybintan laga sameeyey duleedka magaalada kismaayo waa laba boqol labaiyo afartan qoys oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin islamarkaana ka mid ah qeybaha ay shareecadu fartay in la siiyo sakada sidoo kale waxaa dadkii sakada sanadkan ee duleedka magaalada kismaayo gaar ahaan deegaanka baqhdaad oo ka tirsan mandiqada wayaanta ee laga qeybiya ka faa'iidaysta ka mid ah dadyow siyaabo kala duwan u tabaalaysan iyo kuwa iyagu deymaysan oo uu allaah mujaahidiinta ku sharfay inay wax uun garab u noqdaan inta uu allaah waafajiyey inay gacanta qabtaan haddaba andalus waxay odhaysatay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay saka qaybintan oo dareenkooda ka waramay magaalada waa cusmaan aadan galaf deegaankaan joogo baqdaad magaalada kismaayo maanta maxaa lagu siiyey maanta qaaran geel laa lisiiy waasikaa lisiiyaa ka waran farxaddaada maasha allah ilaahi subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan agu mahadad ilaahi iska maasha allah waa lii yeeri si fiican in gaala ay soo dhibaataysi oo hal yarmaa ay ka dishi oo dharka ay ka gubti ay soo dhibaataysan ahay saayada hoosteedan kusoo araray gacanta ayaa lagu qabtay ilaahi subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan maanta qaaran geel ayaa liisiiyey saddex jir soomaan leh ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan marka walaayada islaamka ayaa ku mahadsan aad baan ufaraxsanahay boqol kiiba boqol to baqdaadaan joogaa waxaana kamid beerxaani aadan madey maxamed aa layidhaha si fiican markaas waa fiican alxamdulilah ilaah baan ku mahadsan saaka xoolaha nala siiyey adi maxaa lagu siiyey qaalan geelaha lai siiyey si fiican waakaasa ilaah baan ku mahadsan inta isiisaa kusii mahadsan alxamdulilah dareenkaaga ka waran markii lagu dhahay qaalin geela ayaa saka ahaan u heshay maasha allah nin nin iska masaakiin oo iska deemaysana ahaa ilaah baa ku mahadsan waa lii yeeri saaki marka qaalin geela liisii haddana laba boqol iyo konton iyo maraysa dhaa wax liigu darana khayr habeen dhawaaba iga bixisa alxamdulilah waa faraxsana ma garat si fiican wala lacag hadda lagu leeya meel oo hadda oo shaqo oo ana ana hayo oo ka bixin kara maysa jirin haddana waa iga baxday hadda niyadeedu kule waa iga baxday ilaah baa ku mahadsan ma garat dadkii isiyaana ku mahadsan ninkii isoo qorayaa ku mahadsan maasha allah waakaas oo marka ilaahay gacantiina waxaa ka baryaaya gacantiin tii koraysa allah ka dhiga cadowna cadowguna allah idinka ilaasha aamiin waa le magacayga waxaa leeyahaa faray digaale laakiin maxamed aadan digaale la yidhahdaa naanaystaydaasaan ku magac dhigay faray digaale la yidhahdaa deegaanka ax joogana waa jubbada hoose oo soona kismaayo aboodin baan deganahay aad baa laii soo dhaweeyey xoolaha la isiiyey walaayada islaamka ama maamulka qaalin geelay isiiyeen waanaba u baahnaay oo nin miskiin oo markii horena qaxootiyi meelaha ka yimid baan ahaayoo xaas ahoo yacni dad ilmo badan haysta alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan si wanaag badan oo qurux badan baa wax loo wadaa loo qaybinayaa annaguna si wanaagsan baa yani wax naloo siiyey saas weeye xaalka waxaan ugu ducaynayaa cadowga allah ka qabto maamulka maamuli jira allah ka dhigo ilaahay idamkiis cadowga cirkiiyo dhulkaba allah ka ilaaliyo insha allahu cadaabta cadaabtana allah ka ilaaliyo aamiin insha allah ugu dambeenna suldaan sharmaarke cali jaamaca oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa aad u soo dhoweeyey howlahan saka qaybinta ee laga sameeyey deegaanka baqhdaad ee duleedka magaalada kismaayo alxamdulilah maanta waxaan ku sugannahay walaayada jubbada hoose gaar ahaan degmada kismaayo meeshaan ku sugannahay waa baqhdaad alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan maanta meeshan waxaa lagu qaybsanayaa sekadii ilaahay subxaana watacaala uu waajibka ka dhigay oo dadka muslimiinta ah oo foqorada ah in la siiyo ilaahay ugu talagalay alxamdulilah siday ahayd baa maanta loo qeybiyey dadka masaakiinta oo foqorada ah ayaa sekadii la siiyey alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waxayna ku waajibtay oo laga soo qaaday ciddii ilaahay wax siiyey ciddii maarata xaq u lahaydna waa la siiyey si wanaagsan oo ilaahay subxaana watacaala sharcigiisa waafaqsan yaa maanta sekadaa loo qeybiyey ilaahay baa ku mahadsan dadka walaale waxaa la siinayaa waa saddex qaybood waa geel iyo lo iyo ari qofkii shaksiga waxaa la siinayaa geel ninka xagga kale looda waxaa la siinayaa laba neef oo lo ah ariga waa shan neef oo ariga maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in degmooyin hor leh iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay kasii socoto qaybinta xoolaha sakada oo sanadkan allah idinkii ay ka faa'iidaysan doonaan kumanaan ka mid a dadka ay shareecadu u qoondeysay inay helaan sad wixii uu allah uga qadaray sakada xoolaha qeybahooda kala duwan oo laga qaadayo dadka uu nisaabka xoolahooda gaaray xadka waxbixinta laguna celinayo inta uu allah kitaabkiisa ku amray in la siiyo mahadsaned abu ayman kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay arrimaha ganacsiga ayaa magaalada buurdhuxle ugu soo gabagaboobay mas-uuliyiinta wilaayada bakool iyo ganacsatada magaaladaasi cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaas ee noo haya waxa uu ahaa kulan muhiim ah oo dhex maray wilaayada bakool iyo ganacsatada magaalada buurdhuxunle kaas oo muddadii uu socday lagu gorfeeyey arrimo lagu horumarinayo ganacsiga magaalada kulanka dhex maray ganacsatada magaalada buurdhuxunle iyo wilaayada bakool ayaa sidoo kale intii uu socday ganacsatadu waxay ku doorteen guddoomiye wilaayada bakool ayaana ku bogaadisay ganacsatada hoggaanka ay samaysteen sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada bakool oo kulanka goobjoog ahaa ayaa halkaasi ka jeediyey kelimad dhinacyo badan taabanaysay waxyaabahan dardaarmow may ku mid aha aadaabta qofka muslimka ee ganacsiga lagu baahanya dhaqanka lagu fadow mayo min aadaab altaajir almus- qofka maana muslimka ee ganacsiga eh, aadaabta iyo dhaqanka lagu fadow may ku mid aha oo shareecadan amar kow alcadlu waalixsaan cadaalad iyo samafal lamadaas lagu baahanya ilaahayna qur-aankan amar ay ogda in allaha yamuru bilcadli waalixsaan wakhaasatan ganacsatada walku fade wadaadkun la raw imaamu alghazali abu xamid alghazali way bale waqad amara allahu tacaala bilcadli waalixsaani jamiican ixsaanka samafalka iyo cadaaladda ummaddo dhan ba ilaahay amari markaasaa ma erhay waalcadlu sababu najaati faqad wahuwa yajrii min attujaari majra ra'si almaal cadaaladda may baan ka dhikantaa ganacsatada ra'sulmaalsha oo galo ixsaankii oo samafalkana suna may ka dhikanyaa ganacsatada ribxii iyo faa'iidadii marka ribaxkan waa lan baahan yahin ra'sulmaalkan waa lan baahan yahin in la ilaaliyo maaha lamaadaas marka ma iliyama shal maarmayaan qofka haddii u saar cadaaladaasa ka dadaale ixsaanka iyo samafalka in dadka muslimiinta masaakiinta wala siiyo lagu warqabo may la rahay ixsaan la suubiyona yaana marka may la rahay isku dhaafe kumaarame hoo badarta lan faa'iido ban galaane ra'sulmaalsha ila ilaalsadaanadaas marka lamadaba waa lan baahan yahin may ka gebagabaya insha allahu tacaala waxyaabo maxduuraad eh ilaahay xarar meejaraan maalmunkana mamnuuci ha isku dhaafooy sida may kumid ah badeecada dhiiday oo ekasbayarka ah oo meel la raayo umutalkaa suuqow bidqabkii caafimaadkii umudi shareecada islaamka waa la ilaaliyaa soo kumid dadka caafimaadka oo la ilaaliya ganacsi raashin laha gobadii badeecada oo dhiidi banaanka laga gubahay waa iyadan indhibaas macnaha jazaakum allahu khayran salaadaha awqaada salaad jamaacada magaalooyinka in la hiro walaan addunyuu fuqahadan ku hadlaayaan salaada oo bila aadama may la rahay may waa in ganacsi aad isku dhajarto waa khaasatan yowm aljumca iyo maalmo kalan lamid laa may la rahay sax mee hoo bila aadama masaajida ganacsatada in la camiro heliyada aadaanka heliyada salaadaha dukaan furan injarna dadaalkan insha allahu tacaala lama laabo jazaakum allahu khayran intaasa dardaaranka gebagabayaan sidoo kale waxaa dhankiisa kelimad la siiyey guddoomiyaha cusub ee ay doorteen ganacsatada isagoona ballanqaaday in ganacsatada uu si hufan kala shaqayn doono howlihii loo igmaday asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu antii unaha ka jarnay dowradii iyo intii kale qabanqaabadii ganacsiga anilin hela maamul waqti dheer iyo dadaal badan kabacdi alxamdulilah ilaahay ka mahadsan may ka guulaysnay inuuna helna maamul gudoomiye iyo xubnaashay lama qof kale ku kooban oo hadiiska dara sidiiska ah kubacdi golo shuura oo marjaa ah walaagi meel raayis iyo ha ku daalan laha kala nagadaw una haddii un inan reer buur dhuxunla mayba diyaaran anaa ganacsatada reer buur dhuxunla anoo afjo ka hadalaw gudoomiyihii ganacsatada may diyaaran anaa anisa akhlaaqiyaysan toosan ganacsigaayna iyo horumarka magaalada kawada shaqeyn una oo kala shaqeeyana walaayada islaamiga may diyaaran ahaa haddii atin reer buur dhuxunla ganacsatada anisa lilaahi asiin kala shaqeey walaa isin litin hasiin qaada walaa lisinka leyna siin ugaada wilaayadana tan iyo la socdaas may kale si goone in sheegay wilaayada la socodsiiyey magaalada magaalo wiingo magaalo populationgo magaalo meel aray bileeringo magaalo meel badan lagu maamulow aniga ka talata ani magaaladan horumarshe sidii ka hor mara fadi weydiida may kale mar lamaad imar saddexsan lahaa iska duubanaaneen gabagabadii xubno ka mid ah ganacsatada oo kulanka soo xaadiray ayaa dhankooda si weyn usoo dhoweeyey kulanka ay la qaateen wilaayada iyagoona sheegay inay garab istaagi doonaan hoggaanka ay doorteen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mowduugii kantaliyan fadhi barnaamijkii guddiin samayti ganacsadii reer buurruxunla way lahaa walaalogii hooliya ka shaqeeyeen jazaakum allahu khayr ilaahay seen ku abaalmari walaalogii hooliya oo ka shaqeeyay way buu ahaa maamulkii wilaayada islaamiga bokool ngwenyi waalije jazaakum allahu khayr arintangaysan ku shaqaytan eediyadan mahadsantiin way buu ahaa dadka inta iska duubnaadan wada shaqeeyan weeldhadan waybu aha aran diinta islaamka dad farti iyo tafarug iyona tayo saltabkan waybu aha umur shaydaan hajiyi ku haatiyo jazaakum allahu khayran taasa irfadi bismillahi rahmaan raxiim alxamdulilah ilaahay aninka mahadsan mahadlahan kooba korn sanimidisbinaanin kooba korn okel barnaamijkan iska kooy maybu aha anilin suubi ganacsatadii nidaam oo jadwalaysan maybu ah oo raalle liska kiciyey runtii eeda linka guulaysada ilaahay daan fududahay gudoomiyaha ganacsatada maxamed masaliid runtii garab sheen insha allahu tacaala garabka allihii gala towfiiqda allihii ka waafajiyey qofka hogaanka hoobas wanaagsanaa dadka dhan wanaagsanaadaa ilaahay adin lan wanaagsankiy weela ilaahay idin sheegay garabkaayana runtii waalaga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan eedii eedan mahadsanyi wilaayada bakool ayaa muddooyinkii dambe sii kordhisay kulamada wadatashiga ee ay la qaadanayso indheergaradka ganacsatada iyo culimada kuwaas oo sare loogu qaadayey wacyiga iyo garaadka bulshada mahadsanid cabdiqani wiil dhallinyaro ah ayaa awowgii sooyidiis dhalay ku dilay magaalada muqdisho iyadoona dhacdadaasi ay si aad ah uga argagaxeen dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya marka allahu mustacaan odaygii waa lala ardi waxaa loo qaaday isbitaala loo qaaday marka hadda waxaa lasoo sheegay inuu geeriyoodayaa lasoo sheegay magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa ku soo badanaya dilalka naxdinta leh ee ka dhacaya degmooyinka iyo xaafadaha muqdisho kuwaasoo midba midka kale uu ka daran yahay arrintan ayaa timid kadib markii ummadda inteeda badan ay ka dheeraadeen ku dhaqanka shareecada islaamka islamarkaana ay ku dabafeeleen gaalo iyo murtadiin dadka ku xukumaya diinna oga dhigaya qawaaniin iyo dastuur laga soo minguuriyey gaalada wararka naga soo gaaraya magaalada caasimadda ah ee muqdisho gaar ahaan degmada waaberi ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ay ka dhacday arrin naxdin leh kadib markii wiil uu midi ku dilay oday awow u ahaa odayga tooreyda lagu dilay waxaa lagu magacaabi jiray maxamed nuur waana toddobaatan jir dhowaan ka yimid waddanka holand ee yurub wiil uu awow u yahay oo ay dhashay gabadhiisa ayaa la sheegay inuu dhowr midi ah ku dhuftay sidaana uu ku geeriyooday odaygan ilaa iyo hadda lama ogo waxa salka ay ku heysa dhacdadan qaar ka mida dadka dariska ah ayaana warbaahinta sidan u sheegay walaa horta xaafadda wax ka dhacay horta wax oo dadkeedhan ku naxeen waaye qof filinaysana ma lahan saaka waa hurdaayay hurdadaan ka soo kacnay xaafadoo buuqa aan ku soo kacnay markii bannaanka a imaanane qofkii oo dhaawac oo isbitaal loo sii wado besan aan aragnay inta kale gudahay ka dhaceen wax gudaha ka dhaco ah dhacda aan maqalna malaha anaga waa joognay joogitaankiina gudahan ku jirnay aan ku dhahay waa soo baxnay ninkiioo isbitaal loo sii wado aan arknay osaam waa fiicnaay haddii oo micnaha qof oo hadda oo isdhaaya male ninkaasaa wax halaynaayo qof hadda ku fikiraya male ninkaasaa wax samaynaayo ma lahan laakiin micnaha qadartiina iska qoran tahay wiligaa xitaa ma ku fikirin ninkaana waa diiqoo dilaa xitaa ma isdheena odaygu la dila abkoowa u yahay abkoogiisu waaye wiil iyo waalidkiisu waa waxa isgaarsiinaa cid isdheysana ma laha marka wax walba qadarta allah ka weyn wax walbana qadarta allay ku dhaceen wallaahi mindi waano maalmeen qofka asoo dhaawac oo lasii wado basaan ark wax kale ma arkin wallaahi markii saas isbitaalka loo geeyey aftar soddon daqiiq kadib waa dhintaya lasoo dhahay haa xaafadda waa lasoo wallaahi dhowr meel miyaa mindida ay ka gaartaa maqle dhowr meel waaye adii mala tiri kara xitaa odayga anaga diriskeennu ahaa marka allah u naxariista saakidii hore marka hadda waxaan ku soo toosnay odagii oo la dilayo oo dhiigbaxaayo iyo marka sidii noola sheegay marka wiilkii yarka awowga uu u yahay cunuga marka toorihi ku dhiftay marka allahu mustacaan odagii waa lala ardi waxaa loo qaaday isbitaala loo qaaday marka hadda waxaa lasoo sheegay inuu geeriyoodayaa lasoo sheegay maya canuga ma waalneen waali kuma ogen anaga kole wixii hoose adoo jira ma sheegi karno laakiinse yarka yar iska deganow ahaa suu dukaanka markuu ka soo adeegayo masaajidkiisuu iska aadaayey marka ma ma naqaan kole see wax u jiraan ma naqaano ilaa allahu mustacaan laakiin saakii dhacdadaasaa dhacday odayga nin fiicanow ahay maasha allah diris fiicanow ahay diris qofkaasoo kale maba la helaayaba qofkaasoo kale waa beri maba ka soo baxayba nin iska waxuu ahay ahlusalaad ah gurigiisu iska galay uu iska baxay uu iska galay uu iska baxay maasha allah marka waa iska qornayd qadirtaa iska qornayd dilka waxaa loo adeegsaday tooriye tooriye mindiyaa loo adeegsaday dhacdooyinka noocan oo kale ah muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ku soo badanayeen magaalada caasimadda ah ee muqdisho mahadsaned abu xasaan bulshada ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada gadow ayaa ka faa'iidaystay howlo adeegyo caafimaad oo maktabka caafimaadka wilaayada ka sameeyey deegaankaasi xasaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo haya maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga gado ayaa daawaaqiimin ka sameeyey deegaanka tulobarwaaqo kaasoo baaritaan u sameeyey bulshada deegaanka oo ay si weyn ooga faa'iidaysteen qaar ka mida bulshada deegaanka tulobarwaaqo ee baaritaanka caafimaad loo sameeyey ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona u duceeyey mujaahidiinta gaaladana habaaray waxaan joogaa tuulobarwaaqo waxaa maanta dawa noo qaybinayo ilaahay baa ku mahadsan maktabka caafimaadka walaayada gobolka gado alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaa isugu yimid meeshaan dad ka badan boqol iyo konton qof ilaahay subxaana watacaala ha ka ajar siiyo waxayna soo gaarsiiyeen walaalahana ku ajar iyo xasanaadna allaha ka siiyo annagana allaha nagu caafiyo alxamdulilah maanta waxaa noo imaada walaayada caafimaadka ee gado waxay noo qaybiyeen daawooyin kheyr allah siiyo waa u duceyneynaa xanuun badan oon dareemeynay oo daawadoodina hadda waan helnay alxamdulilah ilaahay daawa noga dhig ayagana ilaahay miisaankooda xisanaadka ugu kabo waxaan ka qaad maktabka caafimaadka daawatan yalo fiican waxaan dareemayey xanuun fara badan walaalay tuula barwaaqaan joognaa maktabka caafimaad daawayna siinayaan jaahidiinta waa u dacaynaynaa meel kastoo joogaan ilaahay kor ha ka yeelo meesha waxaa ka dhacay waxaan la koobi karin ilaahi subxaana watacaala wuxuu yidhi wa in tacuduu nicmatallahi laa tuxsuuhaa nimcada ilaahay haddaad koobtaan ma tiri kartaan awalan ilaahay baan mahadinaynaa ilaahay idin barakeeyo islaamkaas kulli makaanin joogana cadowga allah ka qabto aad iyo aad baan uga faa'iidaysanay qaybta caafimaadka walaayada gado aad iyo aad uga faa'iidaysanay waan soo dhawaynaynaa walaayada waxaan ka codsanaynaa inuu arrintaa naloo soo celceliyo dhammaan umarada xarakada shabaab mujaahidiin arrintaas inay nagu soo celceliyaan qaybta gado aad iyo aad ay nagu soo celiyaan baan codsanaynaa ilaahay idin barakeeyo gaar ahaan meesha tuulo barwaaqo ha nugula soo celceliyo waan codsanaynaa ilaahay idin barakeeyo gaaladana ilaha jebiyo diinta ilaahayna allaha kor yeelo fi kulli makaanin walaayadii islaamiga gado gaar ahaan maktabka caafimaadka ayaa bulshada ku nool degmooyinkai deegaanada walaayada gado u sameeya gurmad caafimaad mahadsaned casaam muslimiinta ku dhaqan dalka maraykanka ayaa si aad ah uga carooday dil dowladda saliibiyadda maraykanka ay kula dhaqaaqday sheekh muslim ahaa nuur cali warsami abushayba ayaa warbixinta warkaasi noo haya wararka naga soo gaaraya dalka maraykanka ayaa sheegaya in dowladda kaafirada maraykanka ay dishay imaam khaliif wilyamis oo ahaa sheekh muslim ah kaasoo dilkiisa uu ka dhashay buuqaad weyn ninkan ayay dowladda maraykanka gaar ahaan gobolka missouri waxay ku eedeeyeen inuu sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedkii tuurey ku dilay haweenay maraykan ah balse wax caddaymaha looma helin kadib markii la baaray d n e-ga inta badan hay-adaha garsoorka maraykanka iyo xitaa qoyska ay ka dhalatay haweenaydii la dilay ayaa ka soo horjeestay xukunka dilka ah ee lagu xukumay imaam khaliif wilyamis balse maxkamadda sare ee gobolka missouri ayaa ku adkaysatay in sheekha la dilo xitaa haddii aanan wax cadeymaha loo haynin eedaynta loo soo jeediyey saacdii lasoo dhaafay ayaa sheekha la dilay isagoo lagu dhuftay cirbad sun ah ilaa ay naftu ka baxday sheekha ayaa markii xabsiga la dhigay sannadkii kun sagaal boqol sagaashan sideedii wuxuu ahaa nin gaal ah balse xabsiga ayuu ku dhex islaamay wuxuu magaciisa uu ahaa marshelo wilyamis u beddelay khaliifa wilyamis wuxuu noqday sheekh caalim ah oo imaam u noqday dadka muslimiinta ah ee xabsiga kula xirnaa waxaa la aaminsan yahay in sababtaas ay tahay waxaa dowladda kaafirda maraykanka ka caraysiiyey ee ay dilka ugu xukuntay uguna fulisay sheekha iyadoo aanan wax caddayno loo haynin dembiga lagu eedeeyey intaan la dilin ka hor waxaa la arkayay dad bannaanbaxyo dhigaya oo si weyn kaga soo horjeeda dilka sheekhaasi ayagoo wata sawirkiisa sawirada lasoo dhigay baraha bulshada ee sawirka sheekha ah ayaa ahaa mid si weyn looga dareemayo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ayaa wilyamis lagu eedeeyey inuu dilay saxafiyad lagu magacaabo felsia geyl kadib markii xoog lagu galay gurigeeda laakiin iyadoon aanay jirin dhab ahaantii daliil cad oo muujinaysa inuu isaga ka dambeeyo ayaa lagu xukumay dil laguna fuliyey kadib in ka badan labaatan shan sano oo uu xirnaa gudaha xabsiga ayuu ku islaamay sagaal iyo labaatan jir ayuu ahaa markii xabsiga la dhigay halka markii lagu fuliyey dilkana konton iyo shan uu jiray wuxuu noqday imaamka xabsiga qof aad u akhlaaq badan aad u deggan sida ay ku tilmaameen booliskii xabsiga ku ilaalinayay wuxuu ka tegay gabayo uu uga hadlayo gumaadka ka socda filistiin gaar ahaan carruurta yaryar oo yuhuudda ku laynayso dhulka muslimiinta reer falastiin ugu dambayn markii la yidhi dardaaran jeedi kelimaadkii ugu dambaysay oo uu soo koobay islamarkaana uu ku hadlay waxa uu yidhi alxamdu lilaah calaa kulli xaal mahadsaned abushayba wilaayadii hiiraan ayaa ku dhawaaqday in la soo gebagabeeyey wejiga koowaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya waa munaasabad ballaaran oo heerkeedu sarreeyay oo lagu soo gebagabaynaya xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaada ee ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraana munaasabadan oo ka dhacday gudaha degmada booqablaa ee wilaayada kaga dhawaaqday in xamlada soo gebagabowday lana gudagalayo tafiidka ah goobta munaasabadda ka dhacaysay waxaa ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi isagoona xusay in xamlada si wanaagsan ku soo dhammaatay kana codsaday hogaanka mujaahidiinta in lasoo celceliyo xamlaadka caynkan oo kale ah maanta kulankan iyo jalsadan qiimaha badan leh ee maaragtay xamladii ummaddeena lagu gaarsiinayay diinta alla tabaaraka wa tacaala weji kabada wejiyada gabagabadaan u joogno ma hadda alla tabaaraka wataala aan u celinayna ka mid tahay in amni nooga bilaabatay amni nooga dhammaatay alxamdulilah rabbil caalamiin intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa hogaanka guud ee mujaahidiinta ee odiga u yahay sheekheena amiirkeena abu cubayda intaa kadib ee xamladii irshaaduloma waxaa la dhihi karaa bulshada way camimtay meel ay reebtay ma jirto ama meel aysan garaacin ma jirto alxamdulilah rabbilcaalamiin dacwada ayada marka ilaahay tabaaraka watacaala ku mahadsan dadkeennii maaragtay way gaartay xamlada iyada waxaan codsanaynaa maadaama miraheeda la arkay oo maanta dadka magaalada dadkii baadiyaha ay taabatay oo maaragtay gabdhihii baadiyaha joogay iyo raggii baadiyaha joogay iyo xoololeyda ay gaartay tanoo kaleenta in mar walba lasoo celceliyo insha allahu tacaala waa codsanayna insha allahu tacaala ugu dambeyntii waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabxaana ayaa goobta munaasabadda ka hadlay isagoona sheegay inuu soo dhammaaday wejiga koowaad ee xamlada ah haddana si toos ah loo gelayo wejiga labaad ee xamlada oo ah tafiidka xamladii qiimaha badnayd ee dacwiga ahayd ee nooga timid ama ay ku dhawaaqday xarakat shaalmujaahidiin oo magaceedu uu ahaa irshaadul umma ilaa sabiili rashaad gunaanadkii iyo gebagabadii fayskii koowaad ikhyaarta nagala soo qayb gashay oo dhaqan leh culimo leh waxgarad leh waa idiin mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum ragga ikhyaarta meesha fadhiya oo culimada iyo dhaqanka ka kooban markii kow aan ku dhawaaqaynay xamladan oo aan iclaaminaynay sidaanay u fadhiyeen waa isla qaadanay qof walba guntiga uu dheesha isaga dhigay waa la wada safray goobo kala duwan baa la tegey sida ikhyaarta u xuseeyeen goobihii la tegay xitaa waa laga daba tegey oo waa la wada maray oo rag kale oo xaqiijinaya baa soo maray waxa hadda aan rabno waxaa weeye marka inaan sidii aan isula jaan qaadnay barnaamijkan wacyigelinta ah tanfiidka inaan kulligan qayb ugu noqono hadday culimo tahay hadday dhaqan tahay hadday ganacsato tahay hadday gabdhaheenna yihiin tanfiidkeenna iyo fulinteennana waxaan ilaahay weydiisanaya inuu noo fududeeyo dadkeenna qabuulka hadda ilaahay uu xamladan u geliyey tanfiidkana inuu xamlada u geliyo waxaana la hubaa sidii aan wacyigelinta aan ugu wada istaagnay haddaan tanfiidka ugu istaagno dadka ayagaa hoggaansamaya waxaan xunna ayagaa joojinaya inaan garab isugu noqonno intaasaan idinka rajaynaynaa xamlada irshaad ulumma ilaa sabiila rashaad ayaa intii ay ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraana waxaa ka faa'iidaystay qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo qayb ka wada ah xamlada dacwiga ah mahadsanid marwaan warbixintiisana waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh